maanta umadudan waaqda maanta carabkoodaad ku hoosan maanta aan ku caafimaadna maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida yaala maanta farxad lagu caawaysa maanta layswada caabiyaya maanta aan ku caafimaadna maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida yaala maanta casir iyo udgoonka maanta awdud iyo caleenta maanta aan ku caafimaadna maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida yaala maanta caysiskiyo wanaagga maanta gobanimada caana maanta aan ku caafimaadna maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida yaala maanta caashaqa shaciirka maanta layswada cajadiya maanta aan ku caafimaadna maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta waa iida iida maanta halloo iyaara maanta
heesta furitaanka barnaamijka inta ah aan ku dhaafno barnaamijka aan gudagelayna deeqa daafurka barnaamijka bal inkastoo ciidii hore uu barnaamijka noo daahrogay ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa haddana ciidan aynu door bidnay inuu barnaamijka inoo furo oo marka aynu ku marti qaadnay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdulaahi yuusuf axmed qaadka leenka telefoonka inuu ku jiraa mudane madaxweyne ciid wanaagsan marka hore
cid wanaagsan cid wanaagsan
dabcan maanta ciidul cadxadii ayaan u dabaaldegaynaa oo waa la ciidayaa ummadda muslimiinta caalamka meel kastoy ka joogaan soomaalidao dhan way ciidaysaa bal ummadda soomaaliyeed marka hore dareenkaaga ciidda adoo la qaybsanaya farxaddooda maxaad ku bilaabi lahayd
waxaan ku bilaabi lahaa waxaynu ballay maanta waxay ahayd carafaad carafay ahayd ciid waxaa weeye runtii muslim oo dhan wuxuu wada farxay wuuna wada faraxsan yahay anigu waxay la tahay qof walba ee soomaalida meel joogaba inuu ku faraxsan yahay aniguna waan ku faraxsanahay run ahaan waayahay mudane madaxweyne dabcan inkastoo hadda gudaha dalka iyo caalamkaba laga wada ciidayo hadday maalin ciid tahay weliba ciidan ciidul adxa weeye oo ciidaha kale ama ciidda kale way ka duwan taho dadku inta badan xagga hilibka ama xoolahay u badan yihiin maxaa haddaad maqasho ciidul cadxa ama ciidan oo kale hadda inkastoo dalkii aad ka maqan tahay gudaha dalka haddii maskaxdaadu dib u gocanayso maxaad marka ugu horeeya kugu soo dhacaya soo xasuusanaysaa madaxda ha oo ciiduwaaniyo iyo raaxana iyo magiciisii iyo waxwalba iyo ilaa habeenka dhalanay baanu maqlaynay oo daba soconay haye maxaa cusub oo idinka idin imaaya ee oo qalbigiina ku siyaada noqonaya waxaan eh, ula jeedaa dabcan ciiddu qofka maalin walba wax buu xiiseeyaa Eh, maalinta ciidoo kale badanaa hadda tusaalahaan anigoo kale maalintaa waxaan jeclahay cunida hilibka oo kale inaan aada u bato soomaaliduna aad bay maanta oo kale hilibka iyo xooloqalka iyo eh, ugu bataan taamu kugu soo dhacaysaa markii maskaxdaada dib aad u eegto xusuus ahaan eh, gudaha dalka intaad joogtay inkastoo hadda dalka aadan joogin oad ka maqan tahay
adeega idinku waada iga joojiyey taqaasiida iga joojisay laakiin dadka masaakiinta in hilib la siiyo oo loo gargaaro aad iyo aad una fiican- una fiican tahay waxaan jirtaa inaan god noocaas u gargaarayna gaalayna Een, mudane madaxweyne adigoo mahadsan xagga cuntada markii la eego maalma maalinta ciidda maxaad ugu jeceshahay inaad cuntid oo raashin ah inaan cuno wax allaale waxa ugu maasi iibalsan oo yani ugu fudud waan jeclaa inaan cuno markaan runkuu sheego inaan caloosha buuxiyo oo intaan eh, isbuufiyo caloosha cabaar iga soo horeysay ma jecel Een, mudane madaxweyne laakiin hadda waa aad ka maqan tahay dalka soomaaliya ka waran cunadii hore oo dalka iyo meesha aad joogta hadda maya waagii hore si kale yahay hadda see ma aqaano hadda waa si kale haye wa waa gartay Eh, laakiin haddaan marka inkastoo maalin ciida ay tahay kaftankuna uu inoo furan yahay waxaa laga yaabaa hadda dad badan baa ku dhegaysanaya waxay kaaga barteen eh, inta badan arrimaha siyaasadda oo kale ama markay arrimaha dhibaatooyin jiraan inaad ka hadli jirtay maxaad maanta leedahay dadka een, ama aada ciidan oo kale si kaga duwan tusaale ahaan maxaad dadka kula wadaagi lahayd dareen ahaan ama ha noqoto in dadka aada uga ku farxad gelin lahayd ama aada u sheegi lahayd wallaahi dadka anigu wixii amanaga igu sheegi maye waa ciidii weeye ciidii rabi weeye inaynu cishayno oo ka dambayno oo runtii aynu eh, isgelino weeye inaynu wanaagsano inaynu wax xumaynana maaha inaan wax dalbagandanayna maaha haddii anigu waxaan jeclaan lahaa un ciidii inay loo hagaagto qof allaale qofkii bixin kara ciidan agxadana in loo iska bixiyo dadka eh, masaakiinta ahna in loo gargaaro meelay joogaanba
waayahay eh, haddii marka maadaama ciid ay tahay waan kaga faa'iidaysanaya wax badan dad badan baa laga yaabaa eh, maadaama dadku inta badan arrimaha dalka adoo ka hadlaya markay maqlayaan siyaasad ha noqoto ama arrimo kale Eh, xagga bal ka waran waxyaabaha lagu madadaalo ha noqoto xagga dhegaysiga muusiga oo kale eh, sidee isku tihiin mudane madaxweyne kuwee weeye waa dalka gurihiisa Ah, dabcan dhegaysiga heesaha dalka gudihiisa marka laga hadlayo ama heesaha soomaalida ha noqoto
hees aniga horta gooliga dambaysa maaha haddaan ku sheego
waa gartay maaha macnaha inaan eh, eh, iska nacay waa wixii lagu daalo lawado lawado marka dambe lagu daalo isgelin waayaa la- laga yaaba inay jiraan
aada iyo aad
anigu haddii adeer dhaliya inaan maahay waa gartay laakiin eh, taariikh ahaan marka dib aad u eegto wax badan een, maskaxdaadu weliba ay gocanaysaa xa- inkastoo aad tiri dhalinyaro maahay haddana een, dhalinyaronimadu qofku waxbuu xiiseeyaa suugaantii soomaalida oo kale beri hore haddaad dib u raacdo ka waran heesaha dhegaysigooda ama heese kuu gaar ahaa marka aad xiiseynaysa haddii ay jireen subxaan allahi marbaraniya dhalinyaranimo kala daayo haye
hadee ninkii maaragtay iska kaftamaya wuxuu rabo u sheegi karaa laakiin oo maadayn buu ku dari karaa oo maaragtay siyaabo kale oo buu ka dhigi karaa oo waa xawaashayn karaa laakiin kaa taga adiga dhalinyaro kala daayo
Oho, waa gartay Eh, laakiin heesaha wadaniga xaggooda marka loo eego bal iyana ka waran heesaha wadaniga ahi dadkii waagii eh, xiisaha u qabay oo macnaha u haystay inay leeyihiin oo ay dadka samaynaya dhar samaynayaan aad bay u xiisan jireen laakiin anigu cabsi baan fadhiyay cabsigan ka dhegeysan jirayo waxaan u haystay u xubabeen inay yihiin la alifay oo lagu gelinayo dadka wax bihinhaya Een, mudane madaxweyne inta aad ku jirtay xabsiga ma jirtaa hees gaaray aad jecleed
macaligu ha
waxeedha waxaan iska dhegeysan jiray oo heesii kacaanka kawga waa gartay
ciddana duqaynayana ku jiray annagu haddaanan kow ahay
waa gartay
waxay ohan jireen waa kuu sheegaya hadda waxbaan kuu sheegaya haye
waxay ohan jireen haddii hawlaha arliga lagugu aamino haye
ays odhanin cidi kuma arkaysa ee maaqaan ee afka buuxsan
waa gartay
haddana waxay uohan jireen cidi kuma ays odhanin cidi ku arki maysa ee ee ina adeerto
ee ee is- iska maqla wadaa rabta oo maaragtay waka Eh, dabcan eh, cidi kuma arkaysa ina adeerto ama aqala jeexo
in adeerka iyo waxaas iyo ceeb male cidi ku arki maysa iska hoosgelsi weeye iska wad waa gartay haye n waa gartay inkastoo aan kaga mahad celinayno waktigaaga qaaliga ah oo aad noo hurtay barnaamijkan haddana aad nagala eh, qayb gashay N sidii ciidihii waktigii hore loogu dabaaldegi jiray iyo hadda inuu farqi u dhexeeyo ayaan filayaa Eh, m- maxay kula muuqataa kala duwanaanshaha dabaaldega ciid oo kale waagii hore siduu dadku u dabaaldegi jireen maalmaha ciidda iyo waktiga maanta ay kusoo beegantay
aniga waxay la tahay in isku meel ba u socon isku meel la u sheegin shacabkii hore iyo shacabkana isku mid ahayn dadkan kaloo ajnabiga ah oo maaragtay muslimka ah oo walaalaheena aan anigu kulli qaar la degan ka mid ahay iyo dadkeenu ay isku mid ahayn adigu waxa weeye dhanku u sheeri jirayna waa jecel yahay dhanku kasii jeeri jirayna ma aqaanso si ka yahay
waa gartay
anigu hadeer waxaan kusii maaragtay runtii jeclayso ama ku nabcayso hadeer meeshaan joogo heesa soomaali haddaan dhegeyso ma garanayo
ha waa gartay
hadday idinku waxay kala toogeyn oo idaan idinku dadka maaragtay ee ee baraarusin oo idaan maaragtay ee dalka qaymo u yeelin oo idaan erayo cusub iyo iyo iyo iyo iyo literature fiican iyo magciis iyo idaan soo gelin meesha dee maqan ee idinku ciddii noolayn lahayd ama baktiin lahayd ee afsoomaaliga waa idinka ma weyn jirtaa cid hadda aad si gaar ah salaan hawada ugu marinayso oo ciid wanaagsan aad leedahay ama aad magacaabayso hadii dowladda hore iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasaarada iyo baarlamaanka iyo odayaasha ee isimada iyo dadweynaha soomaaliyeed dhammaantood waana salaamaya waana u hambalyaynaya ciidi wanaagsan maqle haye guliyad weyn ba saaran arrintuna siday u culus tahay balna weliba meeshu joogo iyo ka daalo wixii qabto waaya
intaa weeye anigu hadda
ugu dambeyn fariintaad u diraysid marka shacbiga soomaaliyeed ay ku dhagaysanaya iminka
horta ciid mubaarak baan idinka iyo soomaalida oo dhan leeyahay ciid mubaarag wanaagsan sidoo kale
Eh, waxaan rajaynayaa dadka soomaalida ahi waxa ka maqan oo badan oo xornimo ah oo dowladnimo ah oo ka- kala qaysadaan iyo kala maqlaana ilaahay inuu ka nabadgeliyayo siday ahaan jireen kasoo dhiga Mhm.
aamiin maqa siday ahaan jireen hadda inaad xoogaa ka- saluuseen baad moodaa maya aamiin
dowladnimadoodii iyo badnimadoodii ilaahay usoo ceshaan ujeeda
aamiin allaha naga wada aqbalo dabcan soomaalina meel walbo ay joogto qulubteeda allaha isku dumo oo dadkuna dad eh, wada niyad furan allaha ka dhigo sida ducadaada marka horeba ay ahayd kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdulaahi yuusuf axmed oo nagala qayb qaadanayay barnaamijka salaamaha iyo soomaalida caalamka isagoo ku sugan dalka isku tagga imaaraadka carabta haye jaytamaxa noogu xigo Eh, waa tahay deeqo inkastoo mar dhow aan geli doono salaamaha soomaali